إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku dhegaysa doontaan waxaa ka mid ah hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa bayaan ka soo saaray weerarkii barakaysanaa ee buulamareer iyagoona caddeeyey sababta ay u weerareen saldhigga yugandheeska ciidamada shisheeye ee yugandha ayaa lix ruux oo shacab ah waxay ku dileen meel u dhow magaalada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose kadib markii ay halkaasi duqayn ka geysteen qaraxyo sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa magaalada baydhabo waxaa lagula eegtay askarta koonfur galbeed iyadoona dhanka kale weerar lagu qaadayay xabashada haysata magaalada diinsoor ee gobolka baay xaflad ballaaran way ku qalinjebinayeen arday aad u badan ayaa ka dhacday deegaanka kunya barow ee shabeellaha hoose bulshada ku dhaqan magaalada saakow ee jubbooyinka ayaa bogaadiyey weerarkii dhowaan ciidamada yugandheeska lagu laayay ee ka dhacay magaalada buulamareer ee shabeellaha hoose أردوغان ayaa mar kale ku guuleystay doorashadii madaxtinimada ee dalka Turkiga موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن saakay waa isniin taariikhda hijiriyaduna ay tahay sagaalka bisha dulqacd sannada kun afar boqol afar iyo afartanka hijiriyada hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa bayaan ka soo saaray weerarkii barakeysanaa ee buulamareer islamarkaana waxay shaaciyeen sababta ay u beegsadeen saldhiggaasi yugandheeska ku sugnaayeen warkaas waxaan faahfaahinaya cabdulaahi yaasiin jaamaca
bayaan ka soo baxay xarakada shabaabul mujaahidiin oo ku qornaa luuqadaha soomaaliga carabiga ingiriiska iyo sawaaxiliga ayaa waxaa lagu faahfaahiyey khasaaraha dagaalkii dhowaan ka dhacay saldhig ciidamada ugandha ay ku leeyihiin magaalada buulamareer iyo ujeeddada weerarka loo qaaday bayaanka oo uu akhriyey sheekh mahad abu cabdiraxmaan oo ka tirsan mas-uuliyiinta xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa waxaa lagu sheegay in dagaalkii ka dhacay xerada ciidamada ugandha ee buulamareer lagu dilay ilaa iyo laba boqol oo askari oo ugandhais ah iyadoo laga duulayo amarka allaah ee ah in gaalada lala dagaalamo lagana hortago duulaanada iyo gumaysiga ay ku hayaan dhulalka muslimiinta ayaa geesiyaal ka tirsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerar cagmarin ah ku qaadeen saldhigga ciidamada saliibiinta uganda ay ku lahaayeen magaalada buulamareer halkaasoo ay ku laayeen in ka badan laba boqoloo askari weerarkan barakaysan waxaa lagu daafuray camaliyad istishaadi ah oo uu fuliyey geesi ka tirsan katiibada istishaadiyiinta waxayna ciidamada mujaahidiintu si xoog ah ku jiireen dhufaysidii gaalada u yaallay halkaas dagaal muddo socda kadibna waxaa allah fadligiis mujaahidiinta u suurto gashay inay la wareegaan gebi ahaan saldhigga dhigtana dhiigga u daraan ciidamada saliibiyiinta yuganda kuwaasoo u kala qaybsamay kuwa la laayay kuwa dhaawacmay iyo kuwa naftooda la baxsaday waxayna mujaahidiintu si buuxda ula wareegeen gacanku haynta saldhigga iyo saanadii militari dhex taallay ciidamada ugandha ayaa tan iyo laba kun iyo toddobadii markii ay soo gaareen magaalada muqdisho ilaa iyo aakirkii oo ay ku soo faafeen gobolka shabeellaha hoose waxa ay wadeen xasuuq ay u geysanayaan dadka soomaaliyeed waxaana la xasuusan yahay madaafiicda ay ku garaaci jireen suuqa bakaalaha xaafadda suuqa xoolaha iyo xaafado kale oo ka tirsan magaalada muqdisho halkaa oo ay dad badan ku laayeen dhiigdaadintii ay soo bilaabeen xilligaas ilaa iyo iminka waa mid ay ku howlan yihiin bayaan ka soo baxay xarakada shabaabul mujaahidiin waxaa lagu sheegay in weerarka lagu qaaday ciidamada ugandha ee buulmareer ku sugnaa loogu aargudayay dadka muslimiinta ah ee ay ugandheesku muddada dheer xasuuqayeen weerarkan barakaysan wuxuu jawaab cad u yahay gumaysiga iyo gaboodfallada joogtada ah ee ciidamada saliibiyiinta uganda kula kacaayeen shacabkeenna muslimka ee soomaaliyeed shan iyo tobankii sanee lasoo dhaafay waxay ciidamada saliibiyiinta uganda caado ka dhigteen xasuuq jirdilka kufsiga iyo ku-xadgudubka shacabka muslimka ah gaar ahaan kuwa ku sugan wilaayaadka islaamiga ee banaadir iyo shabeellada hoose xasuuqyada xisaab la-aanta ah ay ciidamada saliibiyiinta uganda u geysteen shacabka muslimka ee soomaaliyeed waxaa ka mid ahaa gumaadkii ay ka geysteen magaalada marka halkaasoo ay ku laayeen qoys dhan oo ku damaashaadaya xaflad aroos isla wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose waxay ciidamada saliibiyiinta uganda dhowr jeer ku xasuuqeen beereley iyo maata aan waxba galabsan deegaanada jannaale qoryooley iyo golweyn waxayna si joogto ah dhaqan uga dhigteen inay shacabka magaalada muqdisho ku toog bartaan islamarkaasna jiirsiyaan gaadiidkooda gaashaaman iyagoo waddooyinka maraya weerarkan xarakada shabaabul mujaahidiin ay kula wareegtay saldhiggii ciidamada uganda ee magaalada buulamareer kuwaasoo haradigooda uu cagaha wax ka dayey ayaa caalamka si weyn looga hadal haya waxaanu saamayn ku yeeshay gudaha dalka uganda oo ciidamadu ay ka soo jeedaan bayaan ka soo baxay xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa lagu sheegay in ciidamada shisheeye ee soomaaliya duulaan ku jooga gaar ahaana kuwa uganda muddo dheer ay kufsi iyo kafaalasho ku hayeen haweenka soomaaliyeed ee muslimaadka ah arrinta ayaana qayb ka ah sababaha loo weeraray ciidamada uganda ee in badan oo ka mid ah dhegta dhiigga loogu daray marka laga yimaado dilalka bareerka ah iyo xasuuqa qorshaysan waxay ciidamada midowda afrika ee la baxay atmis gaar ahaan saliibiinta uganda qafaalasho iyo kufsi bareer ah kula kaceen dumarka iyo gabdhaha muslimaadka soomaaliyeed ee dhowrsan iyagoo ku gabanaya deeq bixin iyo gargaar samafal ah tacadiyaadkan foosha xun iyo xadgudubyada ka dhanka ah dumarka muslimaadka soomaaliyeed ee ay geysteen ciidamadii uganda waxaa ka marag ah dadkii ay dhibaatadu ku dhacday iyo hay-adaha isku magacaaba xuquuqul insaanka kuwaasoo ay diiwaan geliyeen xaalado tiro beelay oo ay kufsi iyo xadgudub ku eedeynayaan ciidamada saliibiinta bayaan ka soo baxay xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa lagu quusgeliyey shisheeyaha soomaaliya duulaanka ku jooga waxaana bayaanka lagu sheegay inaanay nabad ku ledi doonin inta ay heestaan taaka ka mid ah dhulka muslimiinta wuxuu weerarkan barakaysan ee ka dhacay saldhigga uganda ee buulamareer mar kale saliibiinta xusuusinaya fariinta mujaahidiinta ee ah inaysan soomaaliya marnaba hurdo ku ledi doonin inta ay xoog ku haystaan hal taako oo ka mid ah dhulkeenna muslimka ah diinteenna la dirirayaan shacabkeenna gumaadayaan xumaanta iyo fisqiga faafinayaan khayraadka dalkeennana boobayaan hirgelinta shareecada islaamka ana hor taagan yihiin waxaan halkan ka bogaadinaynaa dadaalka ballaaran ay muujiyeen ciidamada mujaahidiinta qiyaadadii askarta intaba iyo sida wanaagsan ay u maareeyeen u qorsheeyeen una fuliyeen istaraatiijiyadahooda ciidan bayaan ka soo baxay xarakada shabaabul mujaahidiin ee uu akhriyey sheekh mahdabo cabdiraxmaan oo ka tirsan mas-uuliyiinta xarakada waxaa si aad ah loogula dardaarmay ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ee howlgallada kala duwan ka wada gudaha dalka islamarkaasina xasuuqa ku haya shisheeyaha iyo qolyaha kursafka ah mujaahidiinta waxaan leenahay waa inaad ogaataan in muslimiinta ku dhaqan gobollada soomaaliya iyo mandiqada bariga afrika ay idinsoo wada eegayaan idiinna ducaynayaan waxay idinka filayaanna ay tahay gurmad garab istaag iyo gargaar inaad u fidisaan ogaada inaad tihiin rajada malaayiinta muslimiinta ee ku dulman bariga afrika sidaa darteed allaah tala saarta una degdega gurmadkooda iyo garab istaaggooda allah isu dhuldhiga oo isu bihinbihiya wakhtiga guusha kuna dayda rasuulka sala allahu calayhi wasalam sababtoo ah tawaaduca ayaa ah aasaaska wanaag waana furaha aad ku hanan kartaan quluubta iyo maskaxda dadka aad diinta ugu yeeraysa iska ilaaliya kibirka iyo isla weynida sababtoo ah waxay muujinaysaa keliya ayaa ah dacfiga iyo kalsooni la'aanta qofka isla weyn xasuusnaada inaad mar waliba allah u mahad celisaan sir iyo caad intaba ugana mahadnaqdaan guulaha ballaaran ee uu idinku mannaystay allah u hoggaansama awaamirtiisana adeeca si aad ugu dhabowdaan una noqotaan addoommo dhab ah oo allaah leeyahay subxaanahu wa tacaala taqwada iyo allah kacabsiga kaashada mar walba waxaadna ogaataan camal saldhigiisu uusan ku dhisnayn taqwada allaah inuu burayo midhana uusan dhalayn bayaan ka soo baxay xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa waxaa lagu xusay in waddada jihaadku ay tahay mid dheer islamarkaasina loo baahan yahay in la samro si gaar ah waxaa loola sii dardaarmay ciidamada mujaahidiinta ayaa bayaanka waxaa lagu xasuusiyey in looga fadhiyo in ay u aargudaan muslimiinta gardarrada lagu dilay islamarkaasina ay soo furtaan kuwa xabsiyada ku jira waxaad ogaataan in waddada naga horraysa ay tahay waddo dheer oo dhib badan dagaalka u dhexeeya xaqa iyo baadilkana waa mid muddo dheer jiitamaya wax badan ayaa weli inooga dhiman fidinta diinta allaah iyo sidii ummadda loogu dhex faafin lahaa shareecada islaamkana looga hirgelin lahaa caalamka oo dhan guusha barakaysan ee uu allaah maanta nagu galladay buulamareer waa tallaabo yar oo aan qaadnay si aan u gaarno hadafkeenna ah in gaalada saliibiinta ah aan gebi ahaan dalka ka saarno kana hirgelinno shareecada islaamka oo dhammaystiran maadaama aynu ku jirno bisha barakaysan ee dulqacda taasoo ah bishii ay dhacday baycatu ridwaan waxaan dhammaan mujaahidiinta ku boorinaynaa inay dib u soo nooleeyaan baycadii geerida oo ay naftooda u huraan siday u aargudi lahaayeen walaalahooda muslimiinta ah ee gaaladu xasuuqday iyo siday u soo furan lahaayeen dhammaan walaalahooda muslimiinta ah ee ku jira xabsiyada saliibiyiinta iyo murtadiinta allah waxaan weydiisanaynaa inuu arrinkaas nagu hanuuniyo oo nagu garabsiiyo fulinteeda qaybaha dambe ee bayaanka ayaa waxaa lagu yidhi xarakada shabaabulmujaahidiin waxay u taagan tahay badqabka shacabka muslimka ah iyo in ay ka badbaadiso hagardaamooyinka iyo ujeedooyinka guracan ee ay u maleegayaan gaalada soo duulayaashaha iyo dabadhilifyadooda murtidiinta ah sidoo kale bayaanka waxaa lagu yidhi mujaahidiintu marna kama gaabi doonaan beegsiga saliibiyiinta iyo murtidiinta cadowga ku ah allah iyo dadka soomaaliyeed ee muslimiinta ah waxayna uga cad ku marayaan in ay sii joogtay doonaan sina laba jibaari doonaan jihaadka iyo halganka ay kula jiraan saliibiyiinta iyo murtidiinta intay ka xaqiijinayaan hadafkooda sare ee ah in dhulka muslimiinta ay ka xoreeyaan gaalada horarka ah si buuxdana ay uga hirgeliyaan shareecada islaamka iyagoo aan wax ka mid ah shareecada ka tanasulayn waxaana bayaanka lagu soo gebagabeeyey allah subxaanahu wa tacaala wuxuu qur-aankiisa kariimka ah ku yidhi waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitna wayakuuna addiinu kulluhu lilah fain intahow faina allaha bimaa yacmaluuna basiir wain tawallow faaclamuu ana allaha mawlaakum nicma almawlaa wanicma annasiir allaahu akbar walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniin walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun
ciidamada shisheeye ee yuganda ayaa lix ruux oo shacab ah waxay ku dileen meel u dhow magaalada baraw ee gobolka shabeellaha hoose kadib markii halkaasi duqayn ka geysteen warkaas waxaa ka waramaya haashim cabdinaasir gelinkii dambe ee shalay ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa ugandha ee ku sugan deegaanka ambareese ee duleedka degmada baraawe ee gobolka shabeellada hoose ayaa duqeyn u geystay qoysaska agdhowa ambareesa waxaana ka dhashay khasaare dhimasho iyo dhaawacba leh duqayntan cadowtooyo ee ay ciidamadu soo rideen ayaa waxaa ku dhintay lix carruura halka sidoo kalena uu mid kale ku dhaawacmay lixda carruurta ah ee dhimatay ayaa waxay ahaayeen dhammaantood wiilal yaryar oo xoolo loo dirsaday hooyo ka mid a waalidiinta ah ay ciyaalkooda dhibaatada ku dhacday oo u warantay idaacadda islaamiga alfurqaan ayaa ka warbixisay sida ay wax u dhaceen
marka walaalkee amarka ilaah u dhahya kow iyo toban saacadeed ilmaha gurigooda xoolay ka yimideen unka xoogaa meel tuulahoo xoogaa magaalada iska tuulahaan degana xoolo yararaan noo joogaan xoolay marka ka yimideen badaraan musaan usii siiyey hooya waxaan dhahay arigan soo fiirsho soo celsho guriga gadaashiisa inta baxeen oo adeeg wixii aragada oo xaafadaha isku loo dirdirbo guriga meelaan ugu dheereen oo dugsiga ugu oodan yahay aftooda iskugu tageen ay ku aragoo ma jiraan meel yaroo oo dalcad camal yaroo kuubahay fadhiisteen xoogaayna waa qaarna waa soo socdeen bu weli ilmihii adag xaafadaha arag u xili jiray walaa hebelo hebelo waa lees wacwacday toddoba cunuga adiga goobyaal naqan maxaa ku dhacay toddobada cunug adigu geed jabshi maa la dhahaa ma aqaanay geed ay soo rideen anigu gaalka ma kala aqaanay kulley adigu labada xabay soo rideen bu waraxaan isku dheereen adag meelo gaagaaban isku jiraan ku dhaceen
sidoo kale waxay ka warantay cidda duqaynta u geysatay iyadoo sheegtay inaysan ahayn markii ugu horreysay oo ay duqayn u geystaan ciidamada shisheeye duqaynta yaa geystay gaaladan imbareeso degana loo geysato oo tuulada imbareeso layidhaa degan waa gartay oo ciidamada yugandeeska ah ee idin dhow ayaa duqaynta idin geystay yugandeeska noo geystay dhibkaas lix meed waayo haye lix meed waay adiga midaa ugu yaraa oo ugu yaraay ilmaha cadcadkooda duurka soo gurgurnay mala kasaay camal waay adiga lugiisii iyo xaalaga kasa
da-dooda idinoo sheegi kartaa intay u dhexeeyeen ilmaha goobta adiga toban iyo afar jir toban iyo saddex jir toban iyo laba jir sideed jir aniga wiil iga gaarin oo afartan jir oo agoon eh laba wiil oo agoon ku jira aniga wiil agoon eh oo aniga aa dhalay iyo gabar kale dariskay wiil agoon hee dhasha carruurta kale qoys waaye laba laba cunuga hal qoys eh haye intoodana wiilal waaye todobadoo todoba wiil waaye todobada wiil hal laba ah hal qoyse inta kalentana qoys kastaba wiil oo kulahay aa jirta hadda ka hor saas oo kalenta nagu soo rideen marka waxaan dhahay waa ka doodnay gaora iyo wiilaa nooga dhaawacmeen waana noo reysteen
si kastaba ha ahaatee ma ahan markii ugu horreysay oo ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa ugandha ay dad maatiya xasuuqaan shalay ayay ahayd markii isla ciidamada ugandha ay duqayn ku garaaceen magaalada buulamareer oo dhowaan lagala wareegay waxaana duqayntaas ku dhintay haween iyo carruur xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sheegtay in ciidankii ugandha ee lagu laayay buulamareer loogu aarguday dad badan oo shacab ah oo ciidamada ugandha ay ku laayeen qaybo ka mida gobolka shabeellada hoose
qaraxyo sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa magaalada baydhabo waxaa lagula eegtay askarta koonfur galbeed iyadoona dhanka kale weerar lagu qaaday xabashada haysata magaalada diinsoor ee gobolka baay ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala gobolka baay xalay waxa ay weerar qaraxyo ah la beegsadeen xaafadda wadajir saldhig ay ku lahaayeen ciidamada koonfur galbeed waxaa halkaasi la xaqiijiyey inuu ku dhintay hal askari iyadoona saddex kale ay ku dhaawacmeen dhanka kale jabhadda ka howlgasha deegaanada u dhow magaalada diinsoor xalay waxa ay weerar ku qaadeen ciidamada etoobiyaanka ah haysta magaalada diinsoor dhanka gobolka banaadirna waxaa howlgal qorsheysan ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho howlgalkaasi oo ahaa mid qorsheysan ayaa waxaa lagu dhaawacay bocorey oo ahaa askari ka tirsan ciidanka dowladda federaalka xaflad ballaaranna way ku qalinjebinayeen arday aad u badan ayaa ka dhacday deegaanka kunyabarowe shabeellaha hoose waxaa faahfaahinaya mahad cubayd
munaasabadan oo ahayd mid si heersaraa loo soo agaasimay islamarkaana ay ka soo qayb galeen marti sharaf kala duwan iyo dadweyne aada u fara badan ayaa ka dhacday machadka iqra ee xifdinta waxiinka kaasoo ku yaala deegaanka kunyabarow ee shabeellaha hoose waxaa loo qabtay ku dhowaad boqol arday oo iskugu jira kuwa dhammeeyey qur-aanka kariimka farbarka iyo qaybo ka mid ah mutuunta sharciga ah ugu horreyn waxaa munaasabadda lagu daahfuray aayadaha qur-aanka kariimka kadibna waxaa xigay bandhig ay sameeyeen ardayda
الحديث عن فضل القرآن وتلاوته وحفظه حديث يطول استسقاؤه لما للقرآن من فضل إن فضل القرآن الكريم وشرفه ورفيع قدره وعلو مكانته أمر لا يخفى على المسلمين بندق كدبة وحال كاسي كلمة كهد ليس فضل قرآن كريم ككجيدي الشيخ علي عبد الله الشيخ علي كتين runtii waxa weeyaan kalaamka ilaahay subxaanahu wa tacaalaa wuxuu khalqiga dheer yahay fadliga uu dheer yahay allaha khaaliqa ah maxaa yeelay kalaamka ilaahay waa sifatun min sifaatihi tacaalaa taas marka waxay ku tusinaysaa cidda kalaamka ilaahay xambaarsan ama u khidmaynaysa ama ku dadaalaysa ku dhaqankiisa iyo xifdintiisa intaba iyo difaacitaankiisu khalqiga kale qiimaha iyo sharafta ay dheer yihiin walidaalika ahluqur'aanka nebigu sala allahu calayhi waaaalih wasalam wuxuu ku tilmaamay inay asaga ehel u yihiin ahlulqur'aan ahlullaahi wa khaasatuhu sidoo kale suldaan moxamed cabdulqaadir suldaanka guud ee beesha tuni oo qayb ka ahaa martida ayaa machadka iqra uga mahad celiyey dadaalka ay bixinayaan
madarasada iqra waxaan leenahay jasaakum allaahu khayr run ahaantii halkan maanta waxaan kula kulannay khayraad fara badan madarasadan muddada kooban oo ay furan tahay iyo bandhigga meeshan lasoo bandhigay hadday qur-aanka ahaan lahayd iyo hadday axaadiista ahaan lahayd xaqiiqdii aad iyo aad ayaan ugu qanacnay waanu ku faraxsannahay waayo dhe waxaan aragnay waxyaaba laabtu ay ku qabowsato qalbigana uu ku farxo muslimiintao dhanna ay ku farxaan gaaladana ay ka naxdo marka xafladdan oo kale kasoo qkasoo qaybgalkeeda aada iyo aad ayaan u bogaadinaynaa ilaahna waa ku mahadinaynaa magaalada kunyo barrow ee shabeellaha hoose waxaa ka furan madaaris badan oo lagu barto qur-aanka kariimka waxaana sanad weliba ka qalinjebisa arday aada u fara badan
bulshada ku dhaqan magaalada saakow ee jubbooyinka ayaa bogaadiyey weerarkii dhowaan ciidamada yugandheeska lagu laayay ee ka dhacay magaalada buulamareer ee shabeellaha hoose maxamed ciise ayaa faahfaahinaya weli waxaa socota hambalyada iyo dadka ka hadlaya weerarkii lagu laayay ciidamada uganda deegaanka boolamareer ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose dadka sida aadka ah usoo dhoweeyey weerarkaasi waxaa ka mid ah bulshada ku dhaqan degmada saakow ee wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka iyagoo halkaa ka diray fariimo kala duwan islamarkaana aad usoo dhoweeyey jabka ciidamada ugandheeska ee ku gaaray deegaanka boolamareer ee wilaayada shabeellaha hoose waxay ka hadleen jabkii gaaray uganda kadib waxay baaq u direen dowladda uganda iyo shacabkeeda iyagoona gebagabadii sheegay inay tahay in loo kaco jihaadka ka socda bariga afrika ugu horeyn mid ka mid ah bulshada saakow ayaa ka hadlay weerarkii cagmarinta ahaa ee lagu qaaday saldhig ay ciidamada uganda ku lahaayeen deegaanka boolamareer magacaygu waa cabdiraxmaan abuu muscab waxaan rabaa inaan wax yar ka idhaahdo xasmintii ballaarneed iyo cagmarintii cagta lagu mariyey cadowga ilaahay ee ku soo duulay dhulkan islaamka ah diintan ilaahay waxaa weeye samaawiga oo ilaahay noo soo rasuulkiisa sallallahu aley wasalam usoo dhiibay oo na soo gaarsiiyey iyo nuurkan ifahayo cadowgii kusoo duulay jabka ku dhacay ayaan rabaa wax yar inaan ka idhaahdo ugandes waxaa weeye qabuurihii ugandes bay noqotay shabeellaha hoose qabrigii ugandhes lagu askartii soo duushay ugandhes lagu xabaali lahaa shabeellaha hoosaan noqotay horey waxa ugu dhacay waad garanaysaan ugandhes waxaa weeye janaala waxa ku dhacay waad ogeydeen cagtaa lagu mariyey intaasoo boqol baa oga baabaaday jabna waad garanaysaayo subaxii jimcaha waxa ku dhacay waxaa weeye waad garanaysaan waxaa weye cagtaa lagu mariyey dhanka kale waxay baaq u direen dowladda uganda iyo shacabkeeda in ay u suuragelaynin in ciidamadooda kusoo duulay soomaaliya ay ka hirgeliyaan diin aan ahayn diinta islaamka dowladda uganda iyo iyo shacabka uganda yaan rabaa wax yar inaan idhaahdo dowladda uganda iyo shacabka uganda waxaan dhihi lahaa war dad askartiinan iyo waxaa weeye raggiinan intaad waddankan a usoo dirtaan waddankooda aan ahayn oo aad tidhahdaan diin diintooda aan ahayn soo soo burburiya ay dad dalkooda aan ahayn waxaa weye wallaahi bilaahi tallahisan waxba u tareen inay bartaan inta yimaadaan is waxba ka qaadeen diinkan ilaahay diinkiisa wuu ilaashanhayaa wuxuuna ku ilaashanhayaa rag buu ku ilaashanhayaa ilaahay diinkiisa ragga uu ku ilaashanhaya waxa ay awoodaan iyo waxa ay samayn karaan waad aragteen waxaa weeye sawirada waad aragteen baktigii ugandheska ilaa hadda saaka caawa xilligan la jooga waa daadsanyahay baktigiisa meeluu daadsan yahay intaa kadib waxay baaqu dareen dhallinyarta iyagoona ugu baaqay inay iska dhiciyaan ciidamada uganda ee kasoo duulay uganda kuna soo duulay dalkii ay u dhasheen dhallinyarada soomaaliyeed guud ahaan soomaaliya meel walbay joogaan waxaan leeyahay war jihaadkan u istaaga jihaadkan waa istaaga oo waa dhaqaaqay jihaadkan ka qayb gala war naftiinna kaalaya keena furunta keena war kaalaya cadowgan horarka ah ee ku soo duulay diinkiina iyo dhulkiina kaale iska difaac waxa difaacaya waa wiil adoo kale ah wiil adoo kale ah wey waxa difaacaya waxa waxa weeye ugandheeska ber buu wataa ber waad haysataa isagoo gaal ah oo qurun ah oo haddana daalim ahoo dulmi wado yuu ku samrahayaa waxaa weeye ishaeg hadduu ilah kuusan ogolya inuu kula dirro diinkaaga uu kaafisaadi adigii lagugu soo duulo inaad gurigaaga iska fadhisid oo guriga hooyada aad joogtid ama guriga aabbaha ama islaantaada hoosta aad kaga jirto waa kugu cayb wiil walaalkaana uu maanta waxaa weeye buud kula tumanhayo gaalo guud ahaan dhalinyarada soomaaliyeed meel walbay joogaan waxaan ugu baaqahayaa jihaadka inay yimaadaan jihaadka inay soo aadaan inay gaalo diinkooda ka difaacdaan oo dalkooda ka difaacdaan oo caruurahooda iyo islaamahooda la fidnaynaya ay ka difaacdaan kadib waxay sheegeen inay daawadeen sawirada laga soo qaaday goobta dagaalka ayna ku arkeen meydadka ciidamada uganda iyo kuwa maxaabiis ah magaalay mayba la erey salafi maftaax iyo la ere ilaahay mayba nuwaafajiyey dagaalkii kudhii buulumareer sawiryeya ilaahay nawaafaji innu daawona sawirkana may ka aragnay ciidamo yugaandhees e oo miidjo wada deedsan iyo kuwo kale oo maxabiis e iyo onu noolaan la qobadi oo mujaahidiinta galanta kahayaano luwada iyo aragni may kale aragnay mujaahidiinta taangiyaal korsaarayiino raayada islaamka ka kor haysadan iyo aragni waxyaalo badana aragni weerarkii xooganaa ee ka dhacay buulamareer ayaa waxaa soo dhoweeyey ummadda soomaaliyeed gaar ahaan dadka ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah warkaani saakay waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan urdugan ayaa mar kale wuxuu ku guulaystay doorashadii madaxtinimada ee dalka turkiga waxaa soo gebagaboobay doorashadii guud ee madaxtinimada waddanka turkiga iyadoona dib loo doortay iyo erdogan warbaahinta ku hadasha afka dowladda turkiga oo soo xiganaysa guddiga doorashooyinka dalkaasi ayaa sheegtay in erdogan uu ku guulaystay doorashada madaxtinimada isagoona helay boqolkiiba konton iyo laba cododkii la dhiibtay halka ninka isaga ka soo horjeeda ee mucaaradka oo lagu magacaabo kamaalna uu helay boqolkiiba toddoba iyo afartan madaxweyneyaal dhowr ah oo badan kuwa carabta ayaa durbadiibuu u hambaliyey erdogan guushii uu ka gaaray doorashadii ku-ceeliska ahayd ee dhacday warkii subaxnimo oo saakaya aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waynaga intaa